بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همين فايلة كلان تفايلة خياري بلو البويس الروبتان يسو البويس نين دقايتان باها كدوا هذا برامج كو كلنكو ورسان او وقتيدا وكلنكو برتان إذا عدو ورسان مقالة بيدبو markii la ku raaba miinka jimaadaha sabtida hooydaasa hamiinimo talaadada warbaaniya hooydaasa taarikhdan iyo ka beeganta labaatanka disembar bilo tumi lamaa sannada labada kun iyo tumi iyo lito qodobada barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siin hayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay usar waliba ku mid eh munaasabado shalgadisan islamarkaasna lankadabaal degaayay maalintii la aasaasi ciidamada booliska soomaaliyeed oo ka beeganayti kun sagaal boqol afartan iyo sadiidii islamarkaasna ku wareegatay toddobaatan iyo sadde guuridii markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed yo weliba geeka iyo ku shaldhiyana munaasabada la kuwinayow gudood dalka soomaaliya gobollada dalka gaar ahaanna magaalada baydhabo oo munaasabadda taas si wiin lanku dareemi geeka barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaalka dheega doontaan munaasabad wiin oo markaasa iyo qabanqaabiyeen booliska soomaaliyeed gaar ahaanna booliska magaalada baydhabo saraakiilla ciidamadaas hogaamiyaasa iyo weliba madax shargadisan oo koonfur galbeedku dareerta oo geeka munaasabadaha ku qiibgali islamarkaasna hambaryaya ciidanka booliska soomaaliyeed saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhayna isina dheega doontaan weliba ku mid ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isuune saasoo kale weliba uusa hambalyo andiray dhammaan ciidamada booliiska soomaaliyeed meelwalbo iyo roogan islamarkaasna ka hambalyeeyey sanad guurida geeka ee kabeega maalintii la aasaasay ciidamada booliiska xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya uusuna ku hadalow munaasabad muqdisho geeka ku dhiida islamarkaasna muhiimadda ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo leyin uuse ku hadalow yaa kulunku warsan dhegaystayaalka dheega doontaa saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhayn weliba ku mid ee muddo sannad ee weliba ciidamo ku tirsan militariga soomaaliya gaar ahaanna ciidamadan tababaray dhinigi iyo weliba caafimaadka tababar muddana iyo ka qaadaay magaalada baydhabo islamarkaasna tababarkaas iyo siyaayana ciidamada midowda afrika ee amisom qaybta saddexaad ee sector tree weliba tababarkaas geekal ahaan ka gebagabaayey magaalada baydhabo islamarkaasna saraakiilaas dhinaga caafimaadka len tababari iyo ku iibga aadadi doonaan ama iyo ku howlgali doonaan xarumaha caafimaadka ee ciidamada militariga qaybta lixdamaad barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaa munaasabad lah kiraayi tababarkaas ee iyo ku dhiib galan mas-uuliyiin shargadisan islamarkaasna uu soo ku mid eeyey jenaraal liibaan xuseen cusmaan oo ah madaxa hoggaanka caafimaadka ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinimadan una siinhayna weliba ku mid eh magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya weliba geeka suwiin lunku dareemay islamarkaasna laha ka dhawaayay musharaxa madaweynenimo ee maxamed cabdulaahi farmaajo oo maalmoog ilaha dhaafiyba diyaargarow lanka jari soo dhoweyntiis magaalada caasimadda ee muqdisho nan laku dareemay maxamed cabdulaahi farmaajo markiiuusa hadeeri magaalada muqdisho weliba uusa ku hadalay arrimo dhinig iyo doorashooyinka la hariira islamarkaasna musharaxiinta anteegan qabadowka kursiga madaxtinimo ee soomaaliya uusa baaq anjeedi dhinaga abaarano saasoo kale ku hadalay musharaxan ee fadaha inuusan tartama xilka madaxtinimo ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo khudbadiis oo dhini walba taabadaasa ee kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobada saasoo kale dheega doontaan hamiinnimadan weliba ku mid eh xillo dhowaan deegaano ku tirsan jubbaland la sheegay in al-shabaab iyo markaasa xoolo dhaqata ka nool gobolka jubbada hoose in iyo xoolo markaas iyo lahaayaan kuga dadeen maamulka jubbaland weliba geeka iyo sheegana in xooloogaas iyo reed harnaga doonaan isla markaasna dhagaagi iyo sameeyeen dagaalku dhaladay dagaalkaas oo khasaarinays ka jara dhimashii dhaawac dhiniga lamada dhina dagaalantay ee ciidamada jubbaland iyo al-shabaab hashalgeed kulunku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan faahfaahiino unu siin ku hayna dagaalkaas dhii ee ku dhihi qaybo ku tirsan gobolka jubbada hoose qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jiraan walihani ziyaada kulunka intiinu kuguda jirnaya dhegaystayaal dheega doontaan barnaamijkaas ida cali muuse hasaare cabdullaahi nuur aadan yasin dirir siyaay saalax cali maxamedna farsameeyaah ee markale iyo kulanka warsan dhegeysan kulana barnaamijkii kulanku warsanya gudagala qodobkan koreeya barnaamijka hamiinimada una ka fiiraan weliba usa nagadeeya yohanin dareerta munaasabada shal gadisun ogeeka guud ahaan gobolada dalka soomaaliya ku dhiyan oo lanka dabaaldegaya maalintii la aasaasay ciidamada booliiska oo kabeegnaatay kun sagaal boqol afartan iyo sideedii isla markaasna ku wareegatay toddobaatan iyo saddex guuridii waliba ku hormariyaan ee kulanku warsan saraakiil dhinaga caafimaadka lan tababaraay ee ku mid ee ciidamada militariga qeybta lihdamaad weliba tababar muddo ku socday magaalada baydhabo isla markaasna tababarkaas iyo sihayan ciidamada midowda africa amisom qeybta saddexaad ee sector tree tababarkaas oo muddan dareeri ciidamadaas dhinaga caafimaadka lan tababaraay weliba geedka tababarka lahankihiray baydhabo welina ku qiib galay munaasabada lahankihiray tababarkaas jenaraal liibaan xuseen cusmaan oo ah madaga guud caafimaadka ciidamada hooga dalka soomaaliya iyo weliba taliyaga ciidamada qiibta lihdama jenaraal ibraahim yarow iyo wasiire ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya marka horeyntii weliba meelo ku hadalay madaxa hogaanka caafimaadka ciidamada hooga dalka ee jenaraal liibaan xuseen cusmaan oo sheegay saraakiilan iyo weliba muhiimadda ciidamada militariga soomaaliya qiibta lihdamaad iyo in leeyin tababarka iyo qaadadan
waxaana u mahad celinaya walaalka ibraahim oo runtii arrinta ka soo shaqeeyey wax badanna hawsha muday oo ku mahadsan yahay iyo taliyaha sektorka saddexaad ee amisom ee dowladda etoobiya koosaduna maanta way xiran tahay waxaana kale u mahad celinayaa xasan oo runtii wax badan nala qabtay hadduuna asoo la-aantiina wax badan nama qabsoomeen waan u mahad celinaya iyo wasiiradiisaba iyo intii ka qayb qaaataba kursooyinkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu koorsooyinkaas waxay ahaayeen neers bay ahaayeen waxayna socotay hal sano koorsada ka hor baa furay sidii dhiijoojinta loo suubin lahaa firsaydka loo suubin lahaa sidii qofka markii yani isbitaalka weyn intaan la gaarsiin ka hor dhiigga looga joojin lahaa loo tuli lahaa meesha jeexan wax badan ayay runtii ayay barteen waxaan u mahadcelinaa isbitaalka baydhabo oo ah isbitaalka treeninka ay ku qaateen oo iyo agaasimaha iyo dhammaan dhakhaatiirtii ka qayb qaatayna aad baan u mahadcelinaynaa waxay ahayd koorso runtii aad iyo aad caaqibo u leh wax badanna ka tari doonta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta sector trina wax ka tari doonta waxaan rajaynaynaa inaana ka daalin waxaan iyo wax ka badanba inaan suubinno inaan cudur aan iyadana aan sidoo kale ka suubinno iyo iyo gedo qaybtu intay ka kooban tahay intaas inay clinic lagu yeesho intii qofkii ay wax ka qaban karaan ay ka qabtaan qofkii kalena usoo gudbiyaan istaalka weyla baydhabo qofkii ka qaban waana loo soo gudbiyo istaalka xoogga dalka soomaaliyeed iyo istaalka amisom ee xalami intaba aad baan ugu mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo caafimaadka wax ka soo baratay iyadoo dhibaatooyin fara badan ay nagu hayeen dhaawacyada iyo cid wax nooga qabanaysa ay nagu adkayd laakiin maanta waxaan helnay koox yar oo tababar ku qaadatay baydhabo isbitaalka amisom iyadoo ay naga caawinayeen dowladda koonfur galbeed run ahaantii waa mahadnaqayno madaxweynaha koonfur galbeed sariif xasan sheekh aadan wasiirka caafimaadka isaaq cali subag wasiirka hawkadhigista iyo maleeshiyooyinka oo garab nagu siiyey hawshaasi inay sidii aan ugu talagalna ay u fusho runtii wayna u fushay maantana waxaan dhihi karnaa gargaarka degdega ah wax weyn baan ka qaban karnaa oo ciidankeenna dhibka soo gaara haddii ilaah yidhaahdo runtii waa arrin aad loogu farxayo koorsadaasina maanta way xiran tahay oo muddadii loogu talagalay way dhammaatay waxaa haray un in loo sii kordhiyo aqoontooda oo ay horey usii socdaan waana ku dadaalaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo walaalkay liibaan oo hogaanka caafimaadka ee xoogga dalka soomaaliyeed ka socda oo isagana nagu taakulaynayey arrintaasi oo in ay hirgasho ay dhammaato isagana waa uga mahadnaqaynaa runtii wax weyn bayna tari doontaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo iyadoo hadda isbitaalkii leebel wanka taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed maxamed aadan uu furay isagoo markaasi taliskiisii iyo abbaanduulayaashiisii ka wakiil ahaa maantana liibaan uu arkay meesha ay marayso xaaladda isbitaalkaasi Een, waa runtii wax u soo kordhay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybtan lixdanaad wayna ku faraxsan yihiin in hawshaasi la qabto aad ayaad umahadsan tihiin wabilaahi towfiiq marka koowaad wali fadaana mahadnagna dhammaan dadkii ha ku shaqeeyay hulun oo aan ka horeeyaan dadkii kabiyi beesada iyo dadkii dadkun tababari iyo dadkii shaqadun abaabulshe lahaay dhammaantii wali fadaana inaynu mahadnagna sawna oo markaas ka hadalaan magaaga soomaaliyeed gaar ahaan dadkun reer koonfur galbeed
Uh, thanks to those who have been uh, initiating this uh, training or help process to this particular SNLE students. We want to thank whoever wali ciidanka faraxsanaa inay dhallinyara oo badangii kahniin bahaan yo waan aan hayn maalintii in ka horreeytay dhallinyaro tababar lahanhiro oo walbarati laakiin maadaama dalka uusan burbursinya dhibaatadan ka badan dagaalo ay wal ku jiraan dhinaca caafimaadkana ciidanan ku lidini dad badan in tababari yeena kuma hadnagaana walayse dhabeenka ma hadnagaana saaxiibadaana etoobiya ooyo naftiyo laantiyo hoolun yo aan qabsooma fadniyoona aan ma hadnagaana wali kale hilmaan hadal maka jaro agaasimaha isbitaalka oo fadhiyona aanma hadnagaan maadaama usuusan nafti shaqo badan isbitaal jey usu qobadi insha allah wali rajeene tababarka inikan geeka eegnagan horliin sii wada tababaro badan la qobada dadka walbaradi naftiyo geek wala barateen liink reebne iniyo meelo kale liin sii wado walna sii bariyo naftiyo lakasoo shaqeeya insha allahu tacaala dhammaantigna siinma hadnagaan eedayeedana siin salaame insha allah
iri hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad isku dha'i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iska nagna male aman dheera ogaani aleo sitamankun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday afshayli waayaa idika reebay iniisi sheegan walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabe ina maysi iniiska fiirada isbuunyo iniiska dhiibta udur daawalaan ee eebigay misheegne aquuna midikala
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo inu dhugunsaataan barnaamijku waa barnaamijka kulunka warsan qaybo hore ee kulunka yaa la dareertaana qodobka kale ee barnaamijka una ka fiiraan haminimadan weliba usanagadeeya kun sagaal boqol afartan iyo sideedii weliba la aasaasay ciidamada booliiska soomaaliyeed geekana weliba ayay ka beegnatay munaasabadda markii la aasaasay ciidanka oo ku wareegatay toddobaatan iyo sadeguuradii ee markii ciidamada iyo la aas-aasi labaatanka disembar markii iyaata billah ayaa saas oo kale marwe balandabaal degay maalinta tan munaasabada shalgadisan oo maalinta tan la kuwinayay weliba iyo geeka ku saldhiyana guud ahaan gobolada dalka soomaaliya gaar ahaana magaalada baydhabo munaasabad weyn oo ciidanka lanka dabaaldegay markii la asaasay ee booliiska weliba ayaa ku dhiibay taliska ciidanka booliiska isla markaasna waxay ku dhiibgaleen saraakiil ku tirsan ciidamada iyo wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dhammaan iyo hanbaliyay ciidamada booliiska oo geeka munaasabadtiitio ka beeganayti dhammaan mas-uuliintii ku hadalay xafladdii geeka la kuwiinayey maalintii ciidamada booliiska la as-aasiyey waliba ayaan dhiday sida tan
salaantu dhiyaaye baaq baytina tumaaye boliiska mahayne mahayne boliiska mahayne
kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii aas-aaska ciidanka booliiska waay toddobaatan iyo saddex sano ayaa u dhammaatay sanadan hadda bilaabanaysana wuxuu u sii gudbayaa sanadkii toddobaatan iyo afraad macnaheeda waa saas kow salaan inta inta fadhida markii aan ka gudbo waxaan salaamaynaa ciidanka booliiska uu hogaaminayay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed sheekh xaamud iyo sarreeyayaasha kale saraakiisha ciidanka ofishaal superior iyo inferior intaba iyo saraakiisha eh, ciidanka booliiska waxaa lagu sheegaa askariga markuu yahay saraa- sarkaala la dhahaa askarinimadiisaba sarkaala lagu sheegaa saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dableyda meel kastoo ay joogaan iyo xaasaskoodaba waa salaamaynaa salaantaasna waxaan u gudbinay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeed south west oo aan ka tirsannahay intaba waa u gudbinaynaa oo halkan ka fadhiyaan wasiiro ah, sida wasiirkii hubka dhigista iyo maleesiyaadka kuna shaqeeya wasiirka amniga haddeer Ah, dadka ay ka mid yihiin iyo dowladda kusimayaasha kusimaha madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ah, intaba salaantaas waa u gudbinaynaa salaan ka bacdi waxqabadka ciidanka booliiska intaa laga sheegay maantana xafladdii aan taagannahay diseembar labaatankeedii kun sagaal boqol ah, labada kun iyo toban iyo lixda yaan taagannahay ku soo dhowaada waxqabadka ciidanka booliiska waa la akhriyey waana ku sii daraynaa booliiska ilaa iyo wakhtigaas wuxuu u taagnaa shaqada ummadda badbaadinta hantidooda waana shaqada ayaga loo idmaday oo lagu ogyahay tiibayna kuwaa nahayaan waxay kaloo ku sii daraan inay difaaca ka qayb qaataan dalka maanta wuxuu ku jiraa ah, sidiisaba teembadi baasha ma jirto teembada weeru ku jiraa dalka soomaaliya oo dhan meel kastoo ay joogto teembadi weere ayaan ku jirnaa maxaa yeelay baydhabaan hadda joognaa furan dagaal waay cadowgii nabaddiidka ayaa meel walba ku duugan shacabka ku dhex jiro ku milan ciidda hoosteeda ku jiro marka iyagaasoo gaadaaya inay ummadda waxyeeleeyaan buliiskana wuxuu lid ku yahay in ummadda ma garanaysaa la waxyeeleeyo shabaabka shaqadiisa ayuu lid ku yahay nabaddiidkaas waana ka guulgaaraynaa insha allah waana laga guulgaaray inta hartayna waa israacin doonaa inta dhimatay ayaga oo shaqadaas haya meel kastoo ay joogaanoo booliska ah oo dhintay iina ilaahay idankii inay ma garanaysaa yacni shaqadii ay guteen jannadooda in ilaahay ka wara ka waraabiyo ayaan ilaahay idankiis ayaan ilaahay oga tuugaynaa shaqo xaqay ku dhinteen boliis badan baa lagu dilay oo ku dhintay asigoo shaqo qaran u taagan kuwaasna waxaan ilaahay oga baryaynaa in ilaahay jannadii ka waraabiyo kuwa dhaawacmayna in ilaahay caafimaad siiyo iyo iyo caafimaad khayr qaba inuu ilaahay siiyo iyo nolol fiican ayaan ilaahay oga tuugaynaa boliisku wax badan buu qabtaa wax uu qabto waa wax dabka ka cad waaye waxay ummaddoo dhan arkaysa waaye wax dunidoo dhan laga arko waaye waxay daba taagan yihiin nabaddiidka waxay daba taagan yihiin tuugga waxay daba taagan yihiin eh, qaa'imul waddanka waxay kaloo daba taagan yihiin qarandiidka qarandiidka marka wax badanna waa qabteen inta hartayna ciidamada qabanayay ka mid yihiin waana ka qayb qaadan doonaan horseed bayna u yihiin ciidamada waxaa la yidhaahaa hooyadii ciidanka waaye wax jira waa ciidan aan ayaga laga aasaasin maba jiraba ciidan kasta oo dalka ciidan ciidamo badan buu leeyahay dalka kuwa hadda shaqeeya iyo kuwa aan weli shaqaynin intaba waa leeyihin haddii hataa nabad sugid la yidhaha dadkii laga aasaasay ka mid yihiin booliiska militariga waa ka mid hadda ciidamada south west koonfur galbeed soomaaliya loo aasaasay oo ciidamada gaardka la yidhaha haddana annaga laga dhalinay booliiskaa dhalay booliiskaa dhalay ma waa wax yacni dabka ka cad waa waa isla ogna marka waxaa loo baahan yahay marka shaqadan inaan sii laba jibaarno taariikhdaas dheer oo boliisku u leeyahay hooyo ana inaan ciidamada soo dhowayno yacni aan weji furan iyo gacmo furan ayaguna kolba waxay noo aqoonsan doonaan inaan hooyadood nahay geeg meesharafnimo ayaguna xusna todobaatan iyo saddex guuridii ee booliiska soomaaliyeed oo suun ogne xilligii maarni la aasaasay likureego toddobaad saddex sano marka ilaahay nayb waa ya mahadle oo amri diiro iyo nayb waa antan ciidanka geekanin suurtageliye in koonfur galbeed iyo iyo booliiska iyo soomaali maarna kabiiran muddo hadda maarna dhisnay dowladgobola koonfur galbeed oo ilaa iyo booliis dowlad lix boqol saddex dufood wax ka badan geeka nayb waa xusuusantan fadhiyeyna walxaqii eedlanka faraxo booliiska nayb waa shaqo badan qobaden dhinaca amniga haatoy iyo dhinaca bulshada nayb waa badan qobaden antaas nayb hooba saraakiishan booliiska iyo تلاشي بوليس كيو بوليس كان جرفن اي بوا ما يبوا مسور تغلفن ديك بيدو ابن شين اي بوا بوكت نار كورن شاغد بغلو انت از همي مار ما هنسرو ميه وان هنجيده لا ده فرصه وقت غليه سراكيش بوليس كيو iyo ciidanka booliska olontada bore iyo suga maarne amniga guud ee magaalada baydhabo iyo gobolka baay maylaas hambaliyosin hambaliye shaqhiisin maybo qowatan maybo eedasin hambaliye shaqa fayla qowatan oo haqiiq maybo bulshada geeka maybo dhiig badan badbaadin adamasinka dhiiggaayin maalin shaqadii inta maybo ankaraadna maybo hulhulisii weli dardargeli maybo insha allah yaa yasinka gardaaramaan taasu maybo haddii la wada shaqeeyo maamulka iyo booliska iyo shacabka iskiriman walbada maybo amniga iyo walkas isdhexgalka bulshada iyo maybo walkas maybo lakusoo bii karo marka mayla hambalyo sinad guuru fail eedesin kambale assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh may farxadni geeka inaynu wax ku qayb galno ama xafladan unu geeka ku dawaano xafladan oo ah sanad guuradii toddobaatan iyo saddexaad ee ha ku wareegti geekii la aasaasay ciidamada booliiska ee soomaaliya dad badanoo taariikh badan ku haaye ama saraakiilla booliiska haayaa ku warramay waliba ku warrameena marxaladoogii lahamari i walay hordhaan hanjaro jari ilaa ii gumaysigii ingiriiska laku warramay anuun wali ku warramaana geek wali inu roognihi tan walba wali roogiya ku warramay taariikhda wali inu roogniya ku warramaan anuun geek walowna geed eedanka faraxsanaa ciidamada booliiska soomaaliya gaar ahaan haan koonfur galbeed oo ilaahay guul ku sii nimanka cadowga ah inay ku adkaadaan oo baydhawo nabad ku yeelan aan roognay iyo aan ka mahadnagaan oo geek mar kale ilaahay qafuur raxiimka ahaaye kasokow ciidamadii booliiska iyo haani iskaaladaayay south west iyo haan militariga baan ka mahadnagaane doorashadii oo le raayati degdanayti oo lamada kunta militee oo booliiska kaalintiyoo qaadeen talan hilmaamu kornay waa nabad iyo naan ka mahadnagaan intaas may dheera booliiskan ka mahadnagaana i saraakiiliyo inay booliiska baydhabo ku gudubeenoo tuulooyinka iyo un gudubeenoo inay shabaabka tuulooyinka dadka dhabbaysanaayo shacabka haya inka gargaaraan iyo un gudubaanaan ka mahadnagaan ilaahaya mahadle booliiska shaqadaas qobaday inka mahadnagaana mar kale shaqadaas qobaday ciidamada xoogga dalka iyo haan booliiska naftiyo booliiska lala shaqeeyo booliiska gaarka le raw yoonaan mahadnagaana haangnaba sugudan ang mahadnagaan mar kale ang mahadnagay shacabka reer koonfur galbeed oo booliiska naftiis walan weelafan yoo galnyaanis qabsan booliiska walaa usa ka shaqeeyahay usa la shaqeeyahay usa ku shaqeeyahay usa in shaqeeyahay intaba shacabka waay hooba shacab hooba shacaban haadafana shacabka basnaas ku horjeedan asan shacabka dhabaana asan naftiinba dhabaata haadafadana shacabkaasin korkoofaday walasa gobolaasaan la hadafan laakiin laakiin walay laakiin walay awood in lahaatana inay shacabka soomaaliyeed isan andhawaatan sidii booliiska tababarka la hasiinsay isan tababarka in qaadateen shacabka hoosgallan marxaladii ogaataan walayo faa'iide iyo fadaayan ogaataan walayo qaban ogaataan yoona siin la shaqeeyanoo cadow isan ku adkaatana hiraab walba lanki dalkun duulaanaa ka haaye isoo walba an weelna la qobada shacabkii suurtageliyoon aan mahadnagaan walayoon aan mahadnagay gebro booliiska ka jara oo shaqo faylan qobaday gebro kale shacabkay xaafado rooga yoona la shaqeeyoon aan mahadnagay eedayeed aan ka mahadnagay wali kale aan mahadnagay laamo booliiska isku koobinya hoo eley oo iyo eyin haan beesada ilaaliyaw i haan oo miiniya biyaw haan wala baaraw haan stationka rooga i haan dalka difaacayo dhammaantiyo laamo aan oo inshaan reebnay aan mahadnagay eedayeedaan mahadsantiin farxad ireenreen lahan koobo korna ka jara insha allahu tacaala wali in mahadnagay dhammaan ciidamada iska duuban ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ka dhashaqeeyahayo oo inshaal bahanayna hoyaceeyin haan booliiska oo aan wahaayan leeri aadan wali la kufaday in awlaadiyo baareen nagata ciidamada kale iniyo baareen nagadaa la kufadee eedayeedaasiin ka mahadnagaana insha allahu tacaala wali rajeeyane sanadun sanadiye un oo inta ku faylana booliiska oo geeka li boqol tababarka inkorey la tababari yo oo la tababari kuma siiyad boqol kale oo degmooyinka liin tababaro doon ilaahay idin sheey boqol iyo lowr shabeelle oo intaas la tababari tuule min degma war i eel xaafado i jiiro dhatiyo oo booliiska teeganya nimanka cadowga ina la waayo rajeena sida baydhow liin kuwaa ilaahay idin sheeg wali kale rajeena insha allahu tacaala dalka soomaaliya sidaysan la dareertaan booliiska wali ka guulaysadeena inay doorashada iyo isdhaafsiyaan baarlamaankii iyo guddiyaalkii doorashadii iyo walaagi dhan dalkuun laka dhiso geekaniyoo jaran xamara ilaahay idin jeey dadkii unu dhisnay wali ku rajaynayoon wal wanaagsanniyo ha dhisaan insha allahu tacaala wal wanaagsanooba la ha dhisoon sida hadda la sheegay siyeedkii boqol siyeedkii bilood beesada maqanaaytay ma maqanaayasa biidnillahi alkariim ilaahay wali warsadaan dad wanaagsan inay lahan dhiso dalkuun oo xuquuqda ciidanka oo an shal biyaana geeka ku nahaw hoo buliisayiin iyo hoo ciidamada xoogga ayiin iyo hoo haan buliiska gaarka ee koonfur galbeed ayiin wali kale engmahadnagaane ciidamada walaalnyogaana amisom oyo naftiyo laantiyo walba ninka shal dareeri fadna hoolun laqobado hoyo eyin haan buliiska nintaa u bari iyo ho eyin bahaan buliiska gaarka ay ciidamada xoogga nintaa u bari oo eyin biyo dhongna mahadnagaana dhammaanteen una dhongan ismahadnagaana walina noo fadeey dadaalkii hadduuna ha suubineen ha dadaalneen meelfaylin ha sheegneen doorashadii nabad ku weelneen tuulayaalkii anbaneen hooliyaasha fayli ku wedneen laakiin hooliliwadi ini roogsata meeh hooli wali waa sida baydhowliinku bilaaway goofgaduude marayd inay sii dareerto intana ilaa iyoonay doy seeto intana ilaa iyoonay bokor seeto intana ilaa mayla raay ceelasha biyaha magilla mooda jasiiradeed sameeliha markii dheganaayta inay seeto waay hooli buliiska inay sii dareerto waay إن شاء الله تعالى أنون والله ولا يكدر يرفضي أما الشقاء أما ولا كلام اللي مباغ يكدر يرفضي دياري دون إلهي إذن شيء إذ يدان ما زنتين ونبون النسمة النغان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوليس كيك قدومي تبقى الانترني برموسيا بوليس كيك قدومي تبقى الانترني برموسيا بسيال بالرب اهو سببرنا حيسدو ببرير قرنوا الله بتادلي بوليس لا لبس مرهلا مرمريكلا بوليس لا
waayahay dhegaystayaal weli kulanku warsanya dhegunsidatan dhinaga munaasabadda ciidamada booliska oo geeka ka daaganaatiya ku gudi jirna weli madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isuuna saasoo kale weliba uusa hambaliyeen diray dhammaan ciidamada booliska soomaaliyeed meel walba iyo rogaan islamarkaasna uusa hambaliyey ama ka hambaliyey sanad guurida geeka oo iyo ka beegnaati toddobaatan iyo saddex guuridii markii la asaasay ciidamada booliiska oo ka beegnaati kun sagaal boqol afartan iyo saddeedii
xalay ayaan hambalyadii u diray markaan ku celinayaa dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa saraakiishiisa saraakiil xigeenkiisa dableydiisa iyo xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo toddobaatan iyo saddex sano wakhti gaaban ma ahan wakhti aad iyo aad u dheer waaye hay-ad soo jirta intaas oo weliba wanaagga iyo ammaanta ciidanka booliiska soomaaliyeed ay leeyihiin ay ka mid tahay burburkii dalka ka dhacay in aanu taariikhdoodii iyo xusuusdhig goodii iyo aanu saamaynin oo maanta toddobaatan iyo saddex sano ka hor askarigii booliiska ugu horreeyey ee muxaanku irahdaa la qoray ee booliis noqday in rikoorkiisii iyo sawirkiisii iyo taariikhdiisii ay qoran yihiin intii ka dambaysana intii ku soo biirtay booliiska soomaaliyeed ee ay meel yaallaan oo la xafiday burburkii dalka ka dhacayna ay ka badbaaday waa ku abaalmarin doonaa ilaahay idankiis guud ahaan booliiska iyo gaar ahaan shakhsiyaadkii ee hawshaas u istaagay ee naftooda u huray intaba waxaan rabaa si gaara inaan u xuso wixii dadaal ah la sameeyey ee taliyuhu uu tilmaamay oo dhan waa run waa u soo taagnayn waa joognay meeshaan sidai ay u ekaan jirtay iyo meelo kale oo aad iyo aad u badanba siday ahaan jireen booliiska oo ay muxuu ahay ku jiraan taliyaashii hore iyo mas-uuliyiintii hore ee uu soo tiriyey taliyuhu waxa ay suurto gelisay maanta geedi socodkaasi buloketiba buloketi la saarayey maanta inuu meeshaan soo gaaro marka dhammaan hoggaankii hore ee booliiska soomaaliyeed ee soo maray talada booliiska aad iyo aad ayay ammaan u mudan yihiin iyo dadaal badan inay soo muujiyeen intooda nool iyo intooda geeriyootayba waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu ka abaalmariyo arrintaas ummadda soomaaliyeedna way ku xasuusan doontaa si gaar ah waxaan rabaa inaan u soo qaado taliye muxuu ahaay maxamed sheekh jalaal maxamed sheekh waxa uu caanka ku yahay ugu horraysa waxay tahay dhismaha institution ee hay-adaha iyo dhismaha ciidanka bilowga hawsha hadda in ciidanka booliiska soomaaliyeed dhiig cusub lagu soo kordhiyo oo dad aqoon leh oo soomaali ah oo maxaanku idhahdaaye u heegan u ah maxaan ku dhahay in ay gutaan waajibkooda wadaniga ah fursad la siiyo yacni waa badan yihiin dadka soomaalida ee jecel guusha in ay dhinac ka yeeshaan guusha in ay sabab u noqdaan laakiin dadkaas waxay u baahan yihiin magaalada dalka gudihiisii dibaddiisa wada joogaan in fursad la siiyay u baahan yihiin in maxaan ku dhahay la garab istaagay u baahan yihin in la soo geliya xerada meeshii ay ku muujin lahaayeen awooddooda iyo kartidooda iyo wadaniyintooda wadaninimadooda ayay u baahan yihiin taliyuhu meelihii hore uu mas-uuliyadaha ka soo qabtana raadkiisii dhismaha waa ka muuqdaa weli maantana booliiska soomaaliyeed dhismaha inta uu ku soo kordhiyey wixii ragga hore ay soo qabteen ayaduna muddadii gaabnayd uu joogo waa ka muuqataa janaal maxamed sheekh mar kale waxaan leeyahay hambalyo waxaanan leeyahay halka aad soo gaadhsisay ka sii wad hawsha muxuu ahay annaguna waa ku garab taagannahay ilaahay idinkiisna way kuu fududaanaysaa dhallinyarada cusub ee saraakiisha ah saraakiil xigeenka ah ee gabdho iyo wiilo leh aad iyo aada umahadsantihiin dhammaan dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan iyo muxuu ahaye qaybaha kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee dawladnimada ee heer kasta leh intaas ayaa muxuu ahay halhayskeennu dhammaantiin uu yahay saddexda da ee dalka dadka iyo diinta intaba in difaacooda iyo horumarintooda iyo hagaajintooda loo taagnaado oo danahooda la ilaaliyo waa waxaa dhammaan mas-uul kastoo soomaali ah oo kitaabka qur-aanka kariimka gacanta dusha inta uga saaray oo ugu dhaartay waaye marka taasi waa halhays fiican aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin intaa kadib waxaan rabaa marka inaan weli aan aad iyo aad muxuu ahay diiradda u saarno anna muxuu ahay bogaadin iyo maxaan ku idhahda dhiirigelin badanna aan u hayno saraakiisha dhallinyarada ah ee ku soo biiraysa ciidanka booliska soomaaliyeed ee kuna soo biiraysa weliba aqoon iyo maxaan ku idhahdaa rabitaan dhallinyaranimo kuna soo biiraysa waxaan leeyahay waa wax weyn muhiim ayaad u tihiin mustaqbalkii berri ee ciidanka booliska soomaaliyeed ee hoggaankiisa iyo taladiisa iyo maxaan ku idhahdaa howlgelintiisa dadkii gacanta ku qaban lahaa berri ayaa tihiin waxa waaye waxaan leeyahay dhallinyarada muxuu ahay gabdhaha iyo wiilasha intaba leh dalkaani cadaalad ma imaan karto garsoor ma imaan karo deganaanshiye maxaanku idhahdaa amni ma imaan karto mid siyaasadeedna ma imaan karto haddii aanay imaanin khubara soomaaliyeed oo aqoon u leh marka kartidaada iyo aqoontaa weliba hadda markaad soo gelaysid xirfadda booliiska iyo ciidanka booliiska kamidoqoshiisa waa meesha aasaaska mustaqbalkaaga meesha aad dhigaysid waa maanta inta aad ku jirtid tababarka aqoonta dadaalka inta aad ku jirtid sida aad u muujisid disibiliinkaaga kartidaada adkaysigaaga daacadnimadaada sidaad u muujisaah rikoorkaaga gelay waana meesha aad ka bilaabaysa haddii aasaaskaasi kaa xumaado faylkaagu oo intaas cagsigeeda ay ku jirtaah weligeed waa ku daba joogaysaa booliiskuna dadka rikoorka ku liita maana rikoorkoodu waa meelyaal mar walbana waa la dhuganaya
bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey ombaydhowa baydhabakiyaala ramteew ijeegu habaabaanikijeen maymay tubeelin maargayso oo magaajiga qoran haa gudaha galaan haba maargaaso walaagi alaabhaay isnuugi halintan naskisheen adiina wadhilaaysa hamara qalabkismaku doonaysa alatayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara xukuumada foolwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeew aboor min shay dudumuwa abooda min shaygeeda aana isgooshana eedaga howal biling inkiraana almuwiira alaab dhisme walku qoombax afar doorle iskorsaartii idooley dhisatii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley likoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isin fadaasan yagaaru
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan iyo weli noordada tan barnaamijka kulanka warsan qaybo jeedaxiya ku gudi jirna qodobka kale ee barnaamijkuuna ka fiiraan weliba uu soo nabadaya magaalada muqdisho oo maalmood ilaa haddaaf iyo diyaargarow hoogan oo kiciidan hadhawaayowka musharaxa madawiinenimo ee dalka soomaaliya ee maxamed cabdulaahi farmaajo lukudarame iyo weliba geeka musharaxa tartanka ankajara in uusa qeybkunagada musharaxiintan tartama doonta kursiga madaweynenimo ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo usugeeg hadiirey muqdisho walina suwiin lahanka dhawaayay garoonka diyaardegeenka ee eedan edo walina markaasa uusa ku hadalaya marka uusa hadegi arrimo la hariira dhimigiiyo doorashooyinka xildhibaanada waldoordowna baaq injeedi saas oo kale musharaxiinta iyoona antigan qabadowka kursiga isuna saas oo kale hadal injeedi abaaro dhiniga soomaaliyana ku hadali
waxaan rabaa inaan mahadnaaq ku soo jeediyo dadka soo dhaweynteeda abaabulay ee kumaankulka soomaaliyeed ee ka soo qayb galay soo dhaweynteeda iyo ciidamada qalabka sida oo runtii duur fiican ka cayaaray siday nabadgelyada u sugi lahaayeen iyadoo aysan waxba ka dhicin incidenti ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qof kasta oo ka soo qayb galay soo dhaweynteeda waxaan halkan u imid inaan ahay maanta laga bilaabo marashax u taagan xilka madaxweynaha جمهورية الفرق الصومالية ترتنك دعي دور مارمها سوى صعودة هدو هي بي راحية برنامج كي ساسدين يو حقبت يو وحي لم يرح ديال يعني كشا عندنا هدو هي بي راحية وعن ربا قصدا وين وقفا يديستو رباق إنا ندروح بساسنا أخرمها بارح وحن أغنى هاي إن أبار دور ay dalka ka jirto dad iyo xoolo badanna ay ku baabeen waxaan rabaa inaan ganacsatada soomaaliyeed iyo guud ahaan dad soomaaliyeed iyo beesha caalamka aan ugu baaqo inay gacan ka geystaan sida dadkaas soomaaliyeed oo tabaaraysan wax loola gaari lahaa ilaahina waxaan ka baryaynaa inuu dhibkaas iyo culayskaas ka dulqaado waxaan kaloo rabaa inaan fursada uga faa'iidaysto aan ugu hambalyeeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo qoysaskooda bacdamaa maanta ay tahay ama ugu baldegayaan sanadguuradii toddobaatan iyo saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan rabaa oo kale inaan halkan uga faa'iidaysto inaan hambalyeeyo xildhibaanada cusub oo lasoo doortay waxaa baryahan soo ifbaxayay in musharaxiin ama murashaxiin qaarkood aysan kalsooni ku qabin shacabkooda iyo kalsoonida waxaan ku boorinayaa musharaxiintaas u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay maansadaan shacabkooda iyo xildhibaanada la doortay kalsoonida kalsoonida ka raadiyaan
allah joodarayaalkii aan markasta ka hilimoodayo darisdhan lahagadi markasta baan hilimo ka aragayalbagaya ogaaytay maykiinka
wiiba warkane ha ku hilmaamaydaan ma ayin haraandareebkiniway
bulanin dhalatay barwaaqinin quguti horumarkilan baahnaayo baydhabo janaahaninka bilaawadi warshid bileerino isbuunyada suubiyaasa baydhabo laninka suubi isbuunyayaal bariimee haanibu buusdaayan nhayna hoobada kabariga labedinka gaboojiyayan barkagnahaadadaninfadaana burudow hardhaan adi arooska bilaasli biyahaye bariigalfayla hoobaada fadaasa isbuunyada baay iyo bakool baraakada ahay kiindhikoy oobakalena baalaa ay la warshada isbuunyada baayo bokool joodaryaadkii hasaarase weliba ku mid aha baay star hakaba iyo weliba fidcarbeedyada xarunto jebnadii tafaariikhda warshada isbuunyada baayo bokool weliba garabka kahaytee masaajidka carabta iridhiinshe walaay kale intaas faahfaahin dheeraad ee weliba isinkula hariir kortaana telefoon lambarada shale ewerlyaal siyeed lixdan iyo li soddon iyo sedde soddon iyo li ama telefoon kale usiyo
idaacadda warsane magaalada baydhabo nodhugusaatan dhegaystayaal qodobka kale ee barnaamijka weliba uusan nagadayaa magaalada kismaayo galbeed iyo weliba kudhiyey dagaalan dhexeeya ciidamada jubbaland iyo ciidamo markaasa xoolo dhaqato ah oo isku dhina ah iyo weliba saas oo kale al-shabaab oo la sheegay in dhowaan xoolo markaasa dirow tiradiyo lama kun iyo shan boqol neef oo geel eh markaas ama gaala iyo kuwadadeen dad xoolo dhaqatee isla markaasna ciidamada jubbaland geekii oon dhagaagan in iyo reedahanka nagaan galanta dadkii lukuweedii holoogaas isoo ku dhiyey dagaalkaasa magaalada kasmaayo banaajo wal in la sheegay insu dagaalkaasi dhaliyey khasaarinaska jarta dhimasho inta markaas la xaqiijiyo weliba la sheegay in tuman qof ayuu ka amudan dagaalkaas isla markaasna tiro intaas ku badan dhaawacyaha ku diiran al-shabaab gaali markaas iyo withing ee tiradiis haytay lama kun iyo shan boqol neef gaal ah weliba la sheegay dhiib kumid ah in howldhagatada reed iyo hanagsidan isla markaasna weli lis horfadhiyo oo weliba ciidamadii iyo is horfadhiyaan waliha kokorada dagaalkaas ku dhihi magaalada kismaayo banaanje weliba faahfaahina markaas una siinka sii doogna maalinta beriyey oo weliba jadwalkan idaacadnimo una siinka faahfaahi doogna guud ahaanba barnaamijka kulanka warsan qodobkaasi aan dambeeyay idaacadda warsan midnimadan kula daratan dhegaystayaal sida cali muuse maxamed iyo hasaari barnaamijka cabdullaahi nuur adan sindirasyahay barnaamijka weliba farsameeyey saalax cali maxamed qays intuuna barnaamijkan kuwa lamida diban ku kulmaana bahday barnaamijka kulanka warsan oo siinka duuban osin leh sidaas iyo نبدانا